أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo diyaaradaha silibiyiinta mareykanka ayaa duqeyn la beegsaday guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgallo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dalka soomaaliya in ka badan konton ruux oo tahriibayaala ayaa ku dhintay xeebaha dalka liibiya kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe iyo golaha nuqabada wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad shahaadooyin lagu siinayay hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax talaada ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan diyaaradaha silibiyiinta mareykanka ayaa duqeyn la beegsaday guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya haddaba bashiir muxiidiin abu ayman ayaa inoo akhrinaya bayaan ka soo baxay mujaahidiinta war saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cinwaan looga dhigay saliibiyiinta maraykanka oo beegsaday guddiga gurmadka abaaraha ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
diyaaradaha silibiyiinta maraykanka ayaa maalintii axadda oo taariikhda ku beegneed labaatanka shacbaan sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri duqeyn ka geystay duleedka degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe duqeyntan oo ay geysatay diyaarad maraykanku leeyahay ayaa si gaar ah u beegsatay sheekh maxamed abu usaama oo ahaa mas-uulka guddiga gurmadka abaaraha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sheekh maxamed abu usaama ayaa taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bishan shacbaan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri loo magacaabay mas-uuliyadda guddi u xil saaran ugurmashada shacabka muslimiinta ay saameeyeen abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mid a wilaayaadka dalka isagoo hogaaminaya guddi ka kooban culimo iyo odayaal dhaqameed sheekha iyo guddiga uu mas-uulka ka yahay ayaa tan iyo xilligaasi gurmad iskugu jiray biyodhaamin iyo raashin qaymin ka sameeyey guud ahaan deegaanada ay abaaruhu saameeyeen laga soo bilaabo wilaayaadka islaamiga mudug galgaduud hiiraan shabeellooyinka jubbooyinka baay bakool iyo gedo silibiyiinta maraykanka oo aan marnaba ku raali noqonaynin inuu arko iskaashiga isku filnaashaha iyo isgarabsiga ummadda soomaaliyeed ee muslimka ayaa dadaal ku bixinayay beegsiga shaqada qiimaha badan ee uu ku howlan yahay guddiga gurmadka abaaraha ilaa ugu dambayntii duqeyntan wuxuushnimo ay ku dileen mas-uulkii guddigaas sheekh maxamed abu usaama xilli uu ku howlanaa caawinta iyo u gurmashada dadka tabaalaysan إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
sheekha ayaa sidan oo kale horey mas-uul oga noqday una soo hoggaamiyey guddiyo dhowraha uu ka mid ahaa guddigii gurmadka fatahaadaha waana sababta keentay in cadowga saliibiga ee maraykanka u arkaan inuu halis ku yahay ajandayaashooda guracan ee lagu burburinayo diinta iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u tacsiyeynaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysa qoyska ehelka asxaabta sheekha guddigii uu mas-uulka ka ahaa ee gurmadka abaaraha iyo dhammaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxayna xaqiijinaysaa in falkan wuxuushnimada ah ay siliibiyiintu ku beegsadeen sheekh abu usaama inuusan marnabo joojin doonin howlaha samafalka ah ee loo samaynayo muslimiinta tabaalaysan ee abaartu saamaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gacan kula dagaalamaysaa cadowga isbaysatada ah ee iskugu jira yahuudda saliibiyiinta iyo murtadiinta dabalilifka u ah gacan kalena waxay ugu gargaaraysaa dadka muslimiinta ah ee ay saameeyeen colaadaha ka dhashay duulaanka gaaladu ku soo qaaday waddanka sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ugu baaqaysaa inay u istaagaan al-jihaadu fii sabiiliillaah kaas oo ah dhabaha keliya ee lagu difaaci karo diinta nafta maalka caqliga iyo cirdiga dadka muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
mahadsanid bashiir howlgallo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dalka soomaaliya howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afmadow ayaa lagu dilay murtad cabdulaahi dheere oo ahaa mas-uul ka tirsanaa maamulka ridada ee degmada afmadow isagoona ahaa guddoomiyaha saddex xaafadood oo ka tirsan degmadaas murtadkan ayaa sidoo kale ahaa sargaal iyo tababaro ciidan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka booliska jubbaland dhanka hiiraan qarax mujaahidiintu ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala eegtay guri uu magaaladaasi ka degan yahay murtad yuusuf dabageed oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka ridada ee hirshabeelle waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay mid ka mid a ilaaladiisa dhanka jubbada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen kolonyo maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo in ka badan konton ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka liibiya kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya sidan ay sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee i o m konton iyo saddex ruux oo ahaa tahriibayaal afrikaan ah ayaa ku dhintay xeebaha badda dalka liibiya xili ay dadkaasi kusii jeedeen qaaradda yuruba doonta dadkan la degtay ayaa sidee dad gaaraya ilaa konton iyo shan ruux oo tahriibayaal ah waxaana laga soo badbaadiyey laba ruux oo haween ah kuwaasi oo ka mid ahaa dadkii la socday doonidaasi labada haweenka ah oo ka badbaaday doontan ayaa la sheegay inay u dhasheen dalka nigeriya waxaa laga helay xeebaha dalka liibiya mid ka mid ah haweenka ka badbaaday dhacdadan ayaa sheegtay in dadka dhintay ay ku jireen ninkeeda iyo laba carruur ah oo ay dhashay dadkan tahriibayaasha ah ayaa ka soo ambabaxay magaalo lagu magacaabo azaawiya shantii bishan waxayna doonida ugu qalibantay magaalo lagu magacaabo zuwaara oo waqooyi galbeedka ka taala dalka liibiya qaramada midoobe ayaa sheegtay in bishii lasoo dhaafay sanadkan ugu yaraan saddex boqol toddobaatan shan ruux ay ku dhinteen badda mediteraneanka kuwaas oo ahaa tahriibayaal afrikaan ah oo kusii jeeday qaaradda yuruba mahadsanid marwan munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool hambalyalana siindhawaayanna guulaysataan mayku guulaysataan alqiraa'a walkitaaba marka hadda hadda socodka bilaawayey furaagii hadda galantiinka galay muddo sannada oo hooyooyinkan ay baranayeen akhriska iyo qoraalka kadib waxaa loo qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay islamarkaana lagu xaqiijinayay in hooyooyinkan ay barteen akhriska iyo qoraalka si wanaagsanna arrinkaasi ay ugu dadaaleen hooyooyinkan oo gaaraya soddon iyo shan ayaa ka baxay markas loogu magacdaray al-miftaax kaasoo loogu talagalay inay farta iyo akhriska ku bartaan hooyooyinka munaasabadii abaalmarinta lagu siinayay maamooyinkan oo ka dhacday degmada tieglow waxaa goobjoogaha mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga islamarkaana goobjoog aha munaasabadda ayaa ugu horeyn kelimad towciyaa ka jeediyey goobta ilaahay maara subxaana wa tacaala rasuuljayn aray qur-aanka in ka horayna lakala warramay iqra bismi rabbika aladii khalaq ilaahay khalaqa alinsaana min calaqin iqra warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsaana maa lam yaclam marka haddii aayadaha shanta emaba tusiyahayana ihtimaamka alqiraa'atu walkitaaba yeelata rasuulka markaasday qur-aan la hagdijaya mayley akhri adoo ka bilaabow ilaahay magaaji ka furfurdow alla magaaji akhriya leere walan lakin sheegahoy akhriba leere haddana maylaka sheegay kitaaba walqoraal iqra warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsaana maa lam yaclam malaaq ibraahim dhaysane malaaqa beesha jirble ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa kelimadan goobta ka jeediyey allah tabaaraka wa tacaala may balleeya qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun dadow maybu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rabishay madila hadalaay dati walaa goroda iyo dati walaa ankasaana simanyiina dhawaal ari nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa jawaabti may nagatay maya mase mangu markan gabdhaha ayo hooyooyinka oo guryaarka reebreebayo hoo idoo roogo iyo gabroonga haddi kheerkan fara badan le antika akhriyaayaan mase man warka haddiba waybu aha aragnay ogdaa saas daraadee marka maysan leenaha insha allahu tacaala ini dadaalan marka allah subxaana wa tacaala lankii kheera doono maybaa fahamsiiyey diintiis xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin lankii ilaahay adduunkan korshay kheyrka la doona diinta fahamsiiya ari nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid a hooyooyinkii muddada sanadkaa dhiganayay markaskan ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona mahadalle kadib u mahadceliyey wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan maktabka dacwada ilaahay subxaana wa tacaala an mahadnaqaana waxaanay kulmiyey markaskan markaskaas oo laka baradaaw akhrinta iyo qoraalka ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan markasku walibana nin bilaaway insha allah haddii ilaahay karaalnaga ee bili rajab kun afar boqol afartii liti hijiriyada maasha allah alxamdulilah sifay la ilaaheen inka gabagabaay ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan waliba kaleenta yoon farin unkudareeye gabdho muslimaadka ee ka nool degmada tiyeeglow intiyo baradaan wal akhrinta iyo wal qoraalka alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan maktabu dacwa mayba ilaahay subxaana wa tacaala niinka guule iniyeeda ma aragnay bannaanka nahniin dhegda unuuna ma aragnay qaadan nahniin tuugna nahniin hoogna waagaas inta ka dhatiyoona langooyaay liin aragaana sahatan fadhiyan gebdho walaalo aysan araga haytan sale asharshoona ka qaadadayan maana lahan weeraan geekonin goyna langheeba udurdaar bagda undaarime alxamdulilah ilaahay ka mahadsan waxaa abaalmarino la siiyey hooyooyinkii kaalmaha sare ka galay imtixaankii laga qaaday kuwaasoo la siiyey abaalmarin lacageed ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh cusmaan abuabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona tilmaamay in kaalin muuqata ay haweenka ku leeyihiin barashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda gabdhaha muslimaadka ah kaalantiio kaalan lama ilaawan ah iyo kalayn shareecada islaamka jawaanibtee shishalduun haddii barashata caaisha radiallahu canhaa cilmiga saxaabada oo magal oo daduwin ah yaankahoy jaran yaa la warsaday cilmigaa lagu qaadaay dacwada maana gudbiya saas ahaayan wal barashada saas oo kale maana ku qiib qaadayan wala bardaayan jihaadka markii leer gaalada wal ku dhawaayan la dagaalamayan mujaahidiinta biyoon dhaamiyaayan lankiha dhaawama daawayaayan weelka biyo laka gaboojisado aag saabaneegan yahay lagaas garbad wala raha jarjarta isugu bii jaran gabdhaha marka door oo muuqda yaklayin diinta islaamka haddii la dagaalamo ata haddii la barad ata haddii la difaac ata intaba may waxaan kaalin weyn kalayn marka maylana insha allahu tacaala wal barashada ka dadaala hambalyallana siin dhawaayanna guulaysataan may ku guulaysataan alqiraa'a walkitaaba marka hadda hadda socodka bilaawayey furaagii hadda galantiinka galay marka may waa ku faa'iidaysada walbarada ilaahay kitaabka iimaana barada waa dufcadii ugu horreysay ee ka baxday macadkan loogu magacdaray almiftaax oo loogu talagalay inay wax ku bartaan haweenka gaar ahaan hooyooyinka si gaar ahana akhriska iyo qoraalka waana dadaalka dhanka waxbarashada ee ka socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waliba kaleenta yoon fariin kudareeye gabdho muslimaadka ee ka nool degmada tiyeeglow intiyo baradaan wal akhrinta iyo wal qoraalka ugu dambeyntiina guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan warbixin arrintaa ku aadan waxaa inoo haya casaam carafaad guddigan oo ahaa mid biyodhaamin ah waxaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda hiiraan oo wakiilkaha guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab biyodhaamin ka sameeyey deegaanka xaraale oo ah deegaan hoostaga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa gurmadkan biyadhaaminta ka faa'iidaystay boqolaal qoys oo xoolo dhaqata ah oo ku dhaqan deegaanka xaraale sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan oo xubinka guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda hiiraan oo la hadlay boqolaalka ruux ee deegaanka haraale ee biyadhaaminta loo sameeyey ayaa dhanka kale ka warbixiyey qaabka uu socdo guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda hiiraan anigoo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka hiiraan ayaantaanba waxaan mashquul ku ahayn biyodhaaminta aad arkaysaan oo idiin muuqato ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan aad iyo aad ayaa loogu baahnaa nolosha waad ogtihiin oo biyahay ka bilaabataa haddii biyo la waayo waxaa weeyaan nolol markaa ma jirayso meesha aan joogno deegaanka haraal ayaa la yidhaahdaa waxay hoosta degmada bu'a qabla ayay hoos tagtaa ayaantaanna degmadu biyodhaaminta way ka socotay waxaa bar iyo qorraxsinba ayaantaan waxa hawshu saas bay u socotay waxaa weeyaan haddana galabta meeshan ayaannu joognaa insha allahu tacaala waannu sii wadi doonnaa inta abaartaasu jirto dhibka u jirana wixii xarakada tabarteeda ah iyo wixii awooddeenna ah waannu sii wadaynaa dadkan muslimiinta waan walaalahayn dhibkooda waana dhibayaa wanaaggooda wanaag buu noo yahay murugtooda murug bay noo tahay farxaddooda farxad bay noo tahay gacmaha isqabsanna walaalayaalow allah subxana wa taala ayaa nugu filan ilaahay baa nugu filan inta ka sokaysa innaga muslimiintaan gacmaha isqabsanno dadka muslimiinta waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala aan barinno alle wuxuuhi udcuuni astajib lakum baryo alle leeya waa idin ajiibayaa qaar ka mida dadweynaha deegaanka haraale oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa u mahad celiyey guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda hiiraan deegaankan u jooga waa tuulada haraale alxamdulilaahi maanta ilaahay mahaddiis waxaa la keenay biyaa la keenay meeshaan aadaa looga bahnaay dadka waa nimcaysteen dhibaatada ugu weyn waa biila'aan meeshaan ka jirta deegaanka waxaan codsanayna marka insha allahu dadaalka hadda aad wadiin in lasoo laba laabo biyaha baahida boqolkiiba boqol waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay taas waxaa waaye waaba kow waaba maxaa sahay noloshaba waa biyi aad aadaan u qabnaa ceelashiga waa dhanaan ayagoo dhanaan oo si ahayo sidoodan iska isticmaali jireen haddana sii gureen maadaama ay gureen dadka ninkii hadda maxuu ahay waxay heli kareen mooto haystane wuxuu u doontaa bu'a qable iyo meesha la yidhahdo ceel cali biyo laga keenaya cabaan bu'a qable waxay noo jirtaa soddon ceel calina waxay noo jirtaa afartan biyaha laga keena calaafuusta meeshan dadka waxay ku gataan shan doolar ay ku iibsadaan shanta doolar ninkii haystaa gadan kara ninkaan haysanin waa xaalkiis waad ka dareemi kartaa biyahan dhanaanka oo ceelka iska roga qaraabsadaa mujaahidiinta waxaan ugu ducaynayaa ilaahay muraadkooda allaha saalo gaaladana allaha ruucba ku rido maanta biyo dhaamista guddiga abaaraha ayna soo booqdeen annagoo joogno tuuladii haraala maasha allah aad iyo aad maxaan ugu nimcaysananeh biyahaas oo maaragtay aad loo tagan yahay dadka biilaan ay haysa oo laga keena ceel cali booq qablo iyo ilaa aqbooy biyixin ee loo doonto meeshaan aad iyo aad baa looga rafaadsan yahay dadka deegaanka ah abaar ba-an baa ka dhacday laba sano isku xigtay abaar ku dhufatay ilaah bay maaragtay usoo naxariisto maanta waxaa la keenay laba booyad baa la keenay oo biyo dhaamis ah dadki waxay ugu faa'iidaysteen aad iyo aad bay ugu faa'iidaysteen biyo bay heleen dadkii maaragtay waa duceeyeen marka alxamdulilah haddana waxaan ka codsanaynaa guddiga abaaraha dadkan biilaan baa haysta ceelishii way gureen laba sano biyo ma gelin ceelasha waa iska gureen marka insha allah guddiga abaaraha waxaan ka codsanaynaa dadkan ina maaragtay biyo lale soo gaara biyaha bay aad ugu tawan yihiin abaar ba-an baa meesha ka jirta maanta waxaa noola keenay biyaa noola keenay oo laba booyad eh waxaan ku idhahdaa ilaah baa ku mahadsan waxaa noo keenay dad guddiga oo abaaraha waa loo baahnaa biyaha aad baa loogu baahnaa marka ilaahay ha ku mahadsan gaaladan allah ha jebiyo caagadan kaysadee haa ilaa adii oo siddeed jirka camal ambiyeystay waa liibiya caag waa fulay wax badan saddex boqol ama afar boqol cabdad waa biyo waa heleen ilaahay baa nimcadaas iskale magacayga aadan waay deegaanka haraal waay maanta waxaa noola keenay laba booyood oo biyo eh marka magaalada baahideeda waa biyo tan kale xoolaha waa tabaalaysan yihiin ceelas aan joogno waana biyo beereen biyahoodana waa qareer wulaayadda hiiraan ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa gurmad ballaaran oo la gaarsiinayo bulshada ku dhaqan wulayda ay saamaysay abaaraha iyadana dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday guddiga gurmadka abaaraha ee xilligan gurmad gaarsiina ka wada wulaayaadka islaamiga ah aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisu waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu